qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a silsiladii gobaad oo haatan maraysa meel xiise leh laki aadan yuusuf waxa ay leedahay gobaade yaxye wuxuu horay uga xanaaqay odayaasha lacagta haysta ee arrintiisa hoos u eeg dadkan gudaha joogo kalgacaygu gaadho odayada gegsamaya ragga jeebka ganaya gabdhihii dhameeye goobaha qurbaha iyo griig iyo galbeed yurubka calay ka yimi wuu hore uga gutoogo gubayuu tirsanayo gujaduu ka baqayaa goor dhexe sugiyo inuu gacanta saydhiyo inuu galow sidiisii habagaa fadhiistaa horta waa gartiisa yaxyayaan la gaajirin waan gartay talow yaxye muxuu kaga jawaabay yaxye laftigiisa waayadanba codkiisa ayaa la raadinayay haddaba fariimaha ayuu ka soo jawaabay wuxuuna leeyahay gartaba bal aan soo xidho
gunta iyo bal sheekada maran soo gunaanado war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedow jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargeysiya ii jooga geygaan mid kaloo gadeeda ah ka dhex goobi maanta ee iga daaya gocashada yaxye yabaash wuu quustay miya sida aan hadda hadalka u gartay mar ma waxaa jiro waxaa la yidhaahdo afka ingiriis lago exit plan hay marka wuxuu yidhi haddii inantaan iga tagtay ha waa in qorshe kale meel oo yaala qurbii tagtay hay anu dalkan joogaa buu yidhi hay gayaankayguna hareerahaygu ka buuxa waa gartay marka isagu wuxuu yidhi gayaankii halkaas isaga kaga baxay haye ma loo qaadan karaa mahmaadii ree koonfureedka tukulush hadduu timirta gaari waayo wuxuu yidhahda ayadaaba qaraari maxaan ku falayaa maxaa tiri fasil bal
tukulushka mataqaanaa bahalka la yidhahdo may
ta waxaa kaloon ku fasir baaqaan kelmad tukulush waa madabagaalan talow la yidhahdaa Haye.
Ma- ma hubo laakiin markuu timirta gaari waayo geedka timirtu mar walba wuu laacaa wuu laacaa wuu laacaa markuu gaari waayo haye ilan talo kale ma hayo maogtaa haye xule maxaaba ugu daalaya iyadaaba qaraari baan iska dhaafo
waa halkaan ka nidhaano dawacadii intay hilib meel saaran aragtay Ha.
way tiri dhowr jeer raadso ay way laacday haye markii dhowr jeer laacday oo ay gaari weyday bay tidhi awalba sidan uu ahaayo maxaan ku falayaa bay tidhi waa gartay marka yaxya wuxuu leeyahay haddii gobaad la gaari waayo yurub ay joogto isagu si kaloo dhigoo wuxuu yidhi ha inantu haddii ay daldoorsatay ha oo ay deegaan shishe aaday hmm.
oo meel kale looga yeedhay waa gartay dee haddii meel kale aaday anna waan tashanayaa buu yidhi marka waa sida waa waa qorshe kaloo meel u yaalla qorshe markii hore kale hablihiina waxay leeyihiin inantan laki oo kale oo iyana en, suugaanta soo tirisay ha iyana waxay tidhi bal wiilkeenu wuxuu ka xanaaqay odayaasha gobaad soo agmaray laakiin ismaaciil mid laakiin waxaa ka sii xiisa badan caashay ha haddana oday kalaa soo baxay haddaynu finland beri dhow idin looga yeedhay aan ogeyn oo leh wuxuu leeyahay horta da-deedu waa lixdan jir hay
Een, xoogaaga bidaartana ma garanaysaa haddaad bidaar igu aragtidna waxbaan saaraya meelaha la gegeen doonaa timaan laga soo saaraya cirana haddaad igu aragtid buu yidhi waan madoobeyn doonaa waa gartay jiimkana waan tegi doonaa waan isdhisi doonaa marka six packs wixii la dhihi jiray calooshii burqo yeelaya baag waan isu yeeli doonaa buu Hay.
yidhi. weliba lixdan keliya nahay buu yidhi dhallinyaraan nahay lixdan jir keliya lixdan jir keliya ismaaciilo laakiin midagow aniga hadda yaxya waan u baqa Haye.
yaxya waxaa loo qaatay inuu gobaad iska daba taagnaado uu iska sasabto sababta ma taqaanaa Haye.
mar haddii uu yidhi haddaad dal doorsatay anigana gayaankaygan meelaha ka fiirfiiranaya dumarku waxay leeyihin mataqaana Eh, markiiba waa hore meel ugu diyaarsaneed wuxuu ii sheegaya markii hore waxay iska hayd afgobaansi toddobaadka soo socdaynu gobaad laftigeeda eegi doonaa waa tahay kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiyana waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaan idiin hayaa maansooyin kala duwan oo meelo kala duwan laga soo diray welibana waxay ka hadlayaan mawduucyo aad u kala duwan toddobaadyadan u dambeeyey waxaa jiray difaac adag oo ay hablihii xidheen oo ka dhan ah odayaasha sidoo kalena waxaa jiray odayaal kala duwan oo inta ay maal adduunye ku faaneen leh hablaha da'da yar lacagteeda ayaa noo goysa tolow doodaas habluhu maxay kaga jawaabayaan marar kala duwan ayay fariimahooda iyo aragtidooda ay ka dhiibteen habluhu haddaba zakariye warsame oo guriceel jooga ayaa odayaasha dardaaran u jeedinaya inantaan gobaad ee loo wada gurguurtee anaa guursanaayo gani lacada haystiyo anaa gogol u dhigayo caashaqa gudaaya hadday maanta gaarto xumo loo garwaaqsaday dhaqan waa la gooye sheekadiina gaarka ah inaad golaha keentaan marna lama gudboona ruuxii garaadle nafsibaad gelaysaan iyo gaf aan ba-ayni taladiina guracantee gabal miyaad ilowdeen godka aad qodaysaan cidna gaari maysee gorgortanku waa maxay yurub gaararkeedii iyo bartamaha giriiga bakistaan gudaheeda ragga soo gabyayow godaad ma isla kulanteen casab ma isla garateen oobaan ma gurataan geed caloonla hoostii daawaha ma dhigataan mise goob cidlaabaad maansada la goosaan waxaan uga gol leeyahay yaxya caasha qaangubay dadka kale dhex galayee gantaalaha ka taagee goor aan dagaal jirin gamaayada ka toosee geerarada ka tiriyey angaarsiiya hadalkee yaad garabka siisan utuntaan gurbaanka yaa gacan sarreeyo bila sharaf guddoonsaday hadalkiisa gaarka garta loogu talagalay ninka talaga gooyo haddaad geel irmaaniyo gasiin aad ku faantood gamilaxa ka hayso gobaad iibsan maydidi gadaal baad u noqotay iyo dhaqan gaboobe gabdhahan dambeetana lama gala guntoodo jacayl bay gartaano ee guri nagaade ubax wada guduudoo loo saara gacantee ma aad garan ujeedada caashaq daadma weeye bal garo u fiirso ila gara ujeedada gardarrada ka dheeraw ka gaasaamo xumaho garaaliiha noqon ha guddoonsan taladaad xilkeeda garanayn haween gaari dumariyo waa midkaas wareegtee kaf wixii ku soo maray cil kama goyse danahaaga guudna mid gaadha looma daaye goobta kale aan eegee ninka gu-a sheegtow ma hadalkaasi diidaa waxaa alle kuu sheeg ma goof cilaabaad geeraarada ka tirisaa ma roob aan gob ayndaad geediga u rarataa maxil aad gabtaa guudkaaga saaran aan soo gabagabeeye gubaabada dareenkiyo gocashada xanuun kale gobaad loogu baaqay go'yaalkama maqnayne miyay gaabsan doontaa waan gartay aad buu mahadsan yahay zakariye warsame oo guriceel jooga toddobaadyadaan waxaa maansooyin badani ku socdeen yaxye yeebaash lagu halqabsay talooyin la sii ama qaarkood canaan u soo jeediyey qaar ka mid a hal abuurrada ka qaybgelayay silsiladan gobaad haatan yaxye laftiisa ayaa soo hadlay talo muxuu yidhi wuxuu maansadan kaga hadlayaa arrimaha lagu dhaliilay iyo weliba go'aankiisu halka uu yaallo maansadu gasiin iyo gumuc iyo rasaas iyo nimbe waagadii iyo tabta uu u galo oo anse way gubtahanyada marka aan galiilyada la gamaaro ciilkee tabashadu igoysaan ku ganaafalaadhaha gabayadu rideeyaan shalay baan gallaydhow gobaadaan jeclaa iyo gaari dumar u heeso markii aan hangaaxdiyo dibna goohay weedhuhu gilgileen dareenkan anna guuxay baaqee gebi iyo sidii aan cidla jiifo geliyaad sawdaad isoo galay ima qaadin gebigay geestaan ka awd iyo ka gufee yidhaahdaba sow duulgu tiriyo geeraarka mariya hadba gacan ma jebiyaan markaan guura guuraha hadba meel ka guureen goob kale u sahan tago yay dib u galgaashaan gurigaan xamaantiiyo gogashii kasoo furay heedhaha gobaadani sow maaha gabadhii anigoo galbuuxiyo guryasama u dadab dhigay axdigaan la galay iyo ballantii margoysee iga raacday gini iyo basaboor galbeed iyo nin gariiga weheshada mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen heedhaha gobaadani anoo yaaban garashada warwar diiday gama oo gelin dhuunta oon iyo wax kasiina maalmaba sow maaha gabadhaad warka iigu geliseen inay dhaaftay geyigoo saxaraha guntiisiiyo meel baas go'doon iyo geesaas ku joogto marra aad u garateen inay gaadha yurub iyo jarmal iyo galbeedkaas mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen gunta iyo balsheekada maran soo gunaanado war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedow jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargeysiya ii jooga geyigaan mid kaloo gadeeda ah ka dhex goobi maanta ee iga daaya gocashada hadalka yaxye yeebaash wuu cad yahay waan gartay gobaad waxaa jira in dhinacyo kala duwani ay u hanqaltaageen guurkeeda haatan warkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayay inay ku sugnayd dalka britain gaar ahaan london haddaba gobaad waxaa casuumada looga soo diray meelo kala duwan haatanna dhinacaas iyo waddamada carabta ayaa waxaa fariin ka soo diray cabdisalaan siciid xaaji oo ku sugan qatar wuxuuna leeyahay bal taladayda intaad dhegaysato gobaadey waddamada galbeedka iskaga soo guur oo gacanka carabta kaalay oo weliba xaramka ayaan habeen iyo maalinba ku geyn doonaa ee dhinacayga soo mar waa casumad qaali ah silsiladii gobaad oo lix iyo tobanka goorood idaacadda la geliyo goonyaha adduunyada geesba geesba gaadhay anna galabta ii timid anoo jooga gurigoo shaqo gaar isleeyahay nadka waanigii galay mareegaha gegeman oo midba gooni loo qoray waanigii gol xulayoo v o a godkeedii sow gacantumay helin farta sawgi kuma siin halka gabaygu yaalliyo hal abuurka guunka maansada gunteedii sow hoos umaan gelin sow qaninka maan guran oo gadalka maaxdiyo gabay ii qarsoonaa goobtii kumaan curin sow gabadha muuqiyo gurigay u hoyatuyo gadda ay u nooshiya waxay gaar isleedahay cidi aynan garanayn anna goob ismaan odhan soo gabayadii hore oo raggu soo gudbinayeen goonigooni uma maqal bakistaan gunteediiyo xamar goonyaheediiyo kii bilaabay gabaygiyo wiilka jooga gurceel gardarraday u heeseen soo gelin lamaa bukin maxaa gabadha ugu bow geedkii ay ku dhalatay oo geyigay ku nooleed colaaduhu gubayaan lagu diiday geediga dalka garabka waayoo gumaystuhu qoqoday oo gobol gobolka loo jaray oo gelinba reeruhu geesba gees isdilayaan oo geish muwaadiniyo gabannadii haldoorkiyo hablo geesiyaaloo gardarrada ka dhiidhayaa go'i maanta ay jirin maxaa gabadha curaddaa gadaal loogu celinoo godka loogu ridayaa maxaa caashiq dhawangala goortay dhaqaaqday goradda loogu surayaa haddana gaabiskiinaas haddaad guur ku baaqdeen adinkoo dhul gaaliyo meelaan geniibo oolin kunna cayr ku qaatooo qaarkiin gu' weyn yahay gardarray ka nooc tahay gedda kalese inantaan gobaad loogu magac daray ninka geeya waa ani hadalkuna garweeyo waxaan ahay nin geesiyo hurdo gama aad diido guurkaba ka haajiray jeeru guusha helo oo gobollada dalkaygii gardarrada shisheeyiyo gumaystaha damcaayiyo halaqyada gunta u galay midba gooni uga xidho waxaan ahay nin geesiyo isagoo gu' weynayn garashada ka guunoo guryihii ambiyada iyo halkuu nebigu geli jiray sala allahu caleyhi wasalam gacankii carbeed iyo meeshii gaasku biixiyo golofkaas ku noolo gocashaduna daynayn anoo joogin geyigii guud ahaan dhulkaygii gobta ay ku noolayd adiguna gobaadey galbeedkaad u carartiyoo dhulka wadageriinkaa gaaladii ku noolayd waa yagii ka guuroo gurbeed waxay dhaleen iyo waxay gabanna haysteen genyadiiyo faraskiyo gabdhahay qabeen iyo waxay geni lahaayeen gacankan carbeed iyo halkii gaas ku yiiliyo gadar waa yagii yimid guud ahaan adduunyadu geyigan barwaaqada guulahay ku ceegimay gaal iyo islaamba gadar waa yagii yimid adiguna gobaadey gacan haatiskaygiiyo suuldhabaalka gara oo soo gaadh agtaydoo ka soo guudh cadaawaha aan galab iyo subaxba xaramkaa ku geeyo maka gaafureegtida aan geesiyaashii goobihii asxaabadu guulaha ku gaadheen beder aan ku geeye dabadeed aan guurnoo gaddii sayidku yeeliya aan tallowno gacankoo sayla aan ka gudubno gurigaad ku dhalatiya aan hargeysa gaadhno aan gorfayno xaajada gacalkaad ka dhalatiyo gacanqaadna reeraha geed fariisi dabadeed riyaalkii gaduudnaa aan xarraga geeyo qalmo geela bixiye gobaaday igara oo gacantaada ii dhiib anna guurka dabadii gaddaad igu ogeyd baan gobaaday u kicino geyigaan midaynoo guushiina seegtaan galab qura hadda waa galab qura ku keena aad buu u mahadsan yahay cabdisalaan saacid xaaji oo ku sugan qatar sidoo kalena dalkan maraykanka waxaa fariin ka soo diray faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seeflabood wuxuu mar kale gogol u fidinayaa gobaad oo uu leeyahay dalkan maraykanka kaalay sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan ahay nin ladan oo lixdan jira oo welibana dhalinyaro ah oo welibana intuu jiim tegay feedhaha dhisay waaw oo weliba buu leeyahay gobaada inta aad washington iyo new york ka soo degtid ayaan guri qaaliya iyo gaadhi qaaliya isugu kaa darayaaye geel muxuu yahay bal jawaabta toddobaadyada soo socda ayaynu dhowri doonaaye fariinta faarax maxamuud axmed aynu dhegaysanno maanta gabayaysiye gabdhaheenna sharafta leh guddooshow ismaaciil gedigiin adwaanow salaan iga guddoonsada geli maayo harar dheer weligay ma goodiyin goolaabta ma aqaan runta geesna kama maro gurucdaan u jeediyo gunka aan u daadego gabdhayow dhammaantiin gubaabadii iyo helay gabayadiinii warkiina i soo gaar ismaaciil golaha keen v o eda soo geli aniguna guddoonsaday gartay faalladiinii halkaad garab ka saadheen guushiina ruux jecel waxaan ahay ninka calee tala iga guddoonsada gabdhayow war ma haysaan giraantaa wareegto wakhtigu waa isgurayaa ogaeeda lacagtiiyo ninkii gini haystaa talin xilligii gammaan iyo ninkii geenya haystiya lagu faani jiray geel laga gudubiyey waa hore maraakiibta gooshtaiyo gawaaraan ku soconnaa waxaan gaaray meel sare gadaalaan u noqoniyo goolaabtankan iyo hablow guuxa joojiya ragga gudaha joogiyo yurub garab hasiinina gabadhaan jeclayn iyo gobaad baa ku xirantoo u gargaari waaye ragga giniga haysto anigiyaa gadaydaa ganacsade maraykan ah washington ka guursada nimay gacanta buuxdaah ee gaajo kaa difaacay anigana gayaankay afar gogosha ii dhiga gabdhow ii diyaariya gugayguna ma weyne qurbaha ay gaasiray da-da aan ku soo galay hee lixdankii baan gawir weli gaban yar baan ahay haddaan guur usoo kacay guudkan ciroobiya garka waan madoobeyn bidaartaan gabsiisana gobol koofiyaan xiran dhabarkan garoolmiya xubnahaan isburayana waxaan geynayaa jiim gaashaan la sare iyo waxaan ahay nin gaamuray googa eeda lacagtiyo gini waa iska haystaa habda gobolkaa doontaan guri kaaga dhigaya gawaaridow dambaysiiyo gaadiid casriyahan guurka kaaga xiraya gaaf baa laguu tumi wiilgee la joogiya gaban alla raacshiya maxaa gaajo kuu diray gaalkacyo garoowiya boosaasiya gunkeedaas gabilay iyo hawd iyo gosha reer kismaaniyo gede iyo afmadow iyo galinsoor rabiyo golol guriceel maxaa yaal taladaa guracan iyo go-aankii ka laabto ragga giniga haysto qurbaha ku gaamira gaarsiiya fariimaha gobolku yuusa kaa dhicin haddaad gaari weydaan amaad galabta diidaan gabdho siiriyaan iyo hinday guursan doonaan gooraana talahayn ciyaankiina kaa tegay gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hay odhan waan gartay odayaashaas fariintoodu way caddahay haatanse laki aadan yuusuf oo ku sugan magaalada hargeysa waxay leedahay odayaasha hayla soo agmarina aniga oo helaya wiil yar oo facayga ah oo dalka ku sugan talo maxay ku diiday waxay noo taxaysaa talooyin ay hablaha u dirayso abwaanada gurdamaya jiiftada gingimaya imbe joog imbe gooni joogtiyo wariyaha u giije u gilgilay durbaanka iyo gacalka u salaangood aangala ujeedkoo godla weerahaygoo mar labaad u gubishay haddahay giriisina gabadhaa gobaad qurux waa gaari dumaroo garaad way u dhalatoo karti bay u gaar tahay abwaanada gurdamaya jiiftada gingimaya imbe joog imbe gooni joogtiyo wariyaha u giije u gilgilay durbaanka iyo gacalka u salaangood aangala ujeedkoo godla weerahaygoo mar labaad u gubishay haddahay giriisina gabadhaa gobaad qurux waa gaari dumaroo garaad way u dhalatoo karti bay u gaar tahay ha yeeshee gaf baa dhacay gaban gudaha joogoo kalgacaylku gaadho odayada gishtamaya ragga jeebka ganaya gabdhihii dhameeye goobaha qurbaha iyo greeg iyo galbeed yurubka calay ka yimi uu hore uga gujoogo gubayuu tirsanayo gujaduu ka baqayaa goor dhexe timiyo inuu gacanta saydhiyo inuu galow sidiisii hadba gaa fadhiistaa horta waa gartiisa yaxyayaan lagaa jirin ragga gudaha joogee garaad iyo suldaanle sheikh iyo gob buuxana gedigood ha ka cundhay adna gaari dumaray gobaad qaalidayday puntland ka tuugaa inaad guri barwaaqiyo goob reys udgooliya samamaro ka guratee ragga golaha yimi iyo dar kaloo gurdamayiyo gaban guriga joogiyo oday goosh caddaa iyo kuwa gacan ku saydhee dalka gudaha yaalaba ayagoon gobaaday gedigood ogsooneyn halkuu guula kuu qoray iyo kaad gobaaday guri aada tegaysa gubaradaada loo qoray inay kugu dul goohaan adna aada gar adag iyo godob aad uhaysaa garaadkayga waagida geda kale waxay tahay ninka ganan gabdhaha ee godob hore u sheegtee ee duulkas badan iyo wax magarato baas iyo gowrgowr ku sheegow adigoo garaadiyo caqligaagu uu gurin gadaal hooy usoo noqo ganafkaadna saartiyo magaynay hanagu darin gandaloolo aan harin aan soo gunaanado golahana baneeye waxaan gaaf markayga iyo hadalgaw ku dhahayaa ragga gudaha joogaa isku garasho maaho qaar baa gob iyo dhalanka calay u gaaro garanayo xeerkii xuquuqdayda gaarkaa ninka giniga haystee geyii kale ka yimi iyo oday guursanaya geesi baan gobaaday kalayaa guyaalaan haddaan geeri ii iman boqor geel horweyn iyo adhi gaabanaa iyo faras gaardiya iyo gurye sama ku nool baan garabkiisa joogiyo gungumiya abees iyo halaq kawsa weyn iyo aar soo gurxamayay ragooda gud maahe gobaaday hagaasiri aniguna go-aankay kama guuri doono miro gacanta ii yaal kuwa saaran geedi dheer kuma soo gediyaya ragga gudaha joogaan geesi wiil ka baadhane haygeen dhul dheer iyo meel aanan garanayn
aad bay umahadsan tahay laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan toddobaadkan fariimaha iyo maansooyinku aad bay u badan yihiin meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa laga soo kala diray siciid jaamac maxamuud oo norway jooga ayaa isagu leh gabayga horta ha la soo dejiyo oo loolanka odayaasha iyo hablaha laga saaro guurkana calaf ha loo daayo oo ninkii eebba u qoray ayaa gobaad calfan doona adduunyadada gebigeed maansadaan ka gudubto london goonyaheed iyo washington ka guuxdo gobaal loogu magac daray ragga wada gardaadshow ma lasoo ardaagalay nin weliba garaadkii goobtan ka soo sheeg gabayguna sidiisaba guulaha iftiinsho hilo gaara weeye eex yaan la kala gelin odayada gaboobiya guurka yaan la kala dirin maansadana gebigeed halxiraalo guuniya gees kale ha loo dhigo anaa goonyahaystiyo gobaad baan calmaday iyo waa iga guweynta ayuu gabaygu naga noqon waanadaa kasii gudub yurub gobi ma joogtee gobaad horay usoo soco ameerika usoo guud cabdiyo gunnimadiiyo gobanimada kala saad daarihii griigiyo gotemburg dusheediyo gaariyaal afdheera aweyd hawska guunka new yorkba gebigeed gaalaa ka taliso gobaad way gudboon tahay garmadoobayaashiyo gayaankuna bad weeyaan gobaad waxayba soo tiri sahal guurku kuma dhaco intaan kala go-doonahay geesaha adduunyada nimbo goob ku sugan yahay hankeenuna guracan yahay himiladu go-doon tahay waddankeenna gebigii gobol gobol ka xidhan yahay harad goonyaheed iyo godin laba ilaa ayl garowgii ka bixinoo geeliina ii dhalin gaaf inaan samaystaa anigaa ka go-ayo gaashaanti baan ah guntigaan adkaysto garayskayga lama furo ninka soo gabyaayow haddaa geesi jiro tahay gudintaada qaadoo daadkiina soo geli hangoolkana ha garab marin oo dafa kusoo goo googaada heelada haasaawo gooniyo markaa gabay inoo furan dhanka kalena geediga waxay gocatay baa jira gobol lagana heli karo inay gaagaxdana dhow ninkii doorabaa garan taariikhda duunka ah wuxuu gabay ku xidhan yahay galoof caana laga dayay gujo miyay ku dheeqdaa adoon dhaxan gariirayn dugsi miyaa u goohdaa ninaan daalla gaba xoran gaadiid ma fuulaa geygiisa kiinaca guri kale ma faansha dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladii gobaad tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
macilo maxaa ku hara sheekada